waa mar kale iyo barnaamijkan heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan dhamaalka ugu horreya ibraahim soo qabtaa mise dhinacaagaan u daaya caasha aan ka horreeya dhambaalka ugu horreeyo waxa uu naga soo gaaray dayib maxamed caydiid iyo waxay yidhaahdeen dayib cali kaahin cabdi axmed maxamed iyo cabdiwahaab mahad iyo waxay yidhahdeen cabdi qaydiid iyo mubaarak axmed iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi iyo farxaan cumar iyo ibraahim cusmaan axmed sandheere iyo cumar fatxi waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo ducaba ay u diraan sabaad cali dubad iyo waxay yidhahdeen seegeeda xuseen jaamac cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin kuwaara nolol raaxo badan ee banaheda kale sii ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu horreysa dhinacaygan ibraahimow waxaa lagu soo bilaabay daanduraya caasucuud waan idin salaanay waa tahay waan idinka guddoonnay bal yaana salaamayaan ogaana waxaa ugu horreeya dhambaalkan dadka diraya malaha dhammaantood baana salaamaya waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa waxaa ugu horreeya dadka dhambaalkan ku qoran doctor maxamed xaaji waxa uu ku magac dheeryahay duusoos iyo xaaskiisa doctor cabdulaahi muuse xuseen iyo xaaskiisa xuseen maxamed cabdulle xuseen wadaad buu ku magac dheeryahay nuurte maxamed xaaji iyo odaygeeda doctor cabdulaahi maxamed xaaji farax buu ku magac dheeryahay iyo xaaskiisa deeqo cilmi cabdi iyo odaygeeda sahre cabdulaahi maxamed waxay ku magac dheertahay shankaroon iyo odaygeeda iyo sidoo kale farxiye xasan maxamed iyo odageeda dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi biljamka ingiriiska holland sweden iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad u dirayaan iidow maxamed cali iyo iqra xasan nuur oo arooskoodu ka dhacay dalka sweden magaalada baa la yidhi orebro koob iyo labaatankii bishan abril ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan ugu ducaynaynaa aniguna waxaan leeyahay aamiin heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahino heesta ugu horreysa caashe dhegeystayaasheenna galabtuu cayaarayna waa bal aan hadalkaba jare maxaa adiga kula habboon
hadalaa lagu daalay mar heerkaas markii la gaaro waa ogtaa soomaa hadalku waa lagu daalay marka waxaa la rabaa in lasoo koobo hadda iyo dan bay soomaalida tiraada hay waa heestii hiba iyo codkii cabi mirdacad haddaan la kala roobnaa roob madooba tii hore loo yidhi waa tahay intaasaanu ku dhaafno heestaasi hibo iyo fanaanka caabi miradacar dhinacii dhambaalada aynu mar kale jallaacaynaa dhambaalkanaan soo qabanayo assalaamu calaykum asxaabta v o a lagu soo bilaabay caashi idaan durayna waa la soo raacay waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa waxaa ugu horraysa hooyo dalaayad maxamuud cali iyo hooyo xaliimo cabdulqaadir hooyo deeqo maxamuud cali iyo sidoo kale dhammaan reer xasan cumar reer cabdulaahi xasan reer maxamuud xasan reer xaaji jibriil aad baa loo soo qurxiyay warqadan ilan haddii reerkao dhan hala tiro la yidhaahdo ilaa iyo waxaa la wadaayaa caawa waa tahay iyo dhammaan reer xaaji cismaan cumar reer ibraahim cumar reer maxamed cabdulle xasan reer madoobe xasan reer maxamuud cali reer xuseen colow iyo reer cilmi barre iyo reer axmed xasan iyo reer cabdi xuseen iyo dhammaan wariyaasha waxaana loogu hambalyaynaya ibraahim xasan iyo salaado axmed afrax oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada beledweyne taarikhda lama soo sheegin hase haatee gabadhaas waxaanu ugu ducaynaynaa in aaba uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo wuxuu yidhahdeen hooyo maryan maxamed daahir maryan cadey iyo amaal axmed maxamed iyo seegeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo carruurtooda kamaal yare nawaal iyo saara waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacadiye cumar iyo carruurtooda sana iyo maxamed doctor cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed mukhtaar xamraawi iyo waxay yidhahdeen injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed maxamed amiin injineer cabdallah axmed maxamed bahja axmed maxamed waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan liibaan maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen igraan axmed maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay eebbe ugu barayaan guur khayr leh waxay yidhaahdeen waxaa kaloo aan idin leenahay eebbaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa wacanay adduunyada inta aan weligay nool ahay waayo waayo tusaalaha qaasi baan ka jiibinaynaa aniga ma aha wacanay intaan weligay noolahay anigun warkaahayn bijaakala wehshada wadnahayga jextahay haddaad waxyahaygiyo wadnahayga jex tahay anigun warkaahay digaa kala wehshada anigun warkaahay digaa kala wehshada walbahaarka ugu diray maxaa tegista weyda walbahaarka ugu diray maxaa tegista weyda walbahaarka ugu diray maxaa tegista weyda walbahaarka ugu diray walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkii dad jacayl wadaago weji kala sugaaye walaalaha isdoortaa ma wiiqan kalgacalkii labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale yay wadhiidu raacday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar kale
waa tahay wacanay iyo codkii saalax qaasim naaji ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqno caasho haye dhambaal gaaban ayaan soo qabanayaa bal aan isku dayo inkastoo sidii qoraal caadiya loo soo qoro magacyada aan lasoo tixin dadka kale ah baa la yidhi mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo maxamuud cabdulaahi iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim iyo maxamed nuur ibraahim maxamuud sheekh ibraahim iyo faadimo sheekh xasan iyo maxamed sheekh xasan cabdiraxmaan sheekh xasan hinda-ow maxamed nuur iyo maxamed macalin barkhadle faadimo cabdulaahi yuusuf iyo cabdowe mawliid iyo ruqiyo deeq iyo cabdulaahi axmed mataan iyo sheekh cabdinuur ow maxamed weli waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan cabdulqaadir cabdulaahi maxamed daahir iyo marwadiisa damac qorane oo wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada raaso ee dalka etoobiya waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada ee waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisana wax wanaagsan u tara aamiin caasho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe ibraahim yuusuf maxamed iyo aabe cabdi cusmaan jigjigo iyo hooyo aasiyo cabdulaahi maxamed iyo hooyo zamzam nuur wacaysi waxay yidhaahdeen khadar cabdi cusmaan jigjigo iyo khaalid cabdi cusmaan jigjigo iyo hana cabdi cusmaan jigjigo khaliif cabdi cusmaan jigjigo iyo aadan cabdi cusmaan jigjigo xasan ibraahim yuusuf faadimo ibraahim yuusuf xabiibi ibraahim yuusuf iyo waxay yidhaahdeen xamda ibraahim yuusuf dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed ibraahim yuusuf iyo yasmiin cabdi cusmaan jigjigo oo meerkooda uu ka qabsoomay nashville waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waaraah aamin ayaan anugu ralan anigana amiin ayaan raacinaya ibraahimna uu dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno bal heesta dhegaystayaasha aad jeceshaha inay nala dhegaystaan toddobaadkan caasho iyo heesta dhegeystayaashan aan u soo qaadanayna kale waa jinkaaga i deeqoo hablahaad u joog quruxda haye meeshii aad joogtaan jaanteyda soo dhigaa haye
jawaabsi oo jilcanaysi ma jiifsado jacaylka wuu igu weyn yahay haye
ka waran eryadaas waxaan maqli jiray cag cag wax rabta ma daasho haye marka meeshay danta kaaga jirto waa inaad cagta ku badisaa si aad dantaada u gaartid marka saantayda markas halkaasaan keenaya jawaab fiican si muu leeyahay weliba magaca heesta ayaa ka daran haye maxay leedahay juuq iyo jaaq waa tahay fanaanka iyo annaga iyo dhegaystayaashaba ibraahim oo u sharaxaya heestaas mahadiyare Bosnia jamaalkaaga intahayga jiitayo jinkaaga ideeqayo hablahaad gujo qurxoon tahay Bosnia jamaalkaaga intahayga jiitayo jinkaaga ideeqayo hablahaad gujo qurxoon tahay jirintaada haya meeshii aad joogtida jaanteyda soo dhiga jacaylku waygu weye jirintaadan haya meeshii aad joogtida jaanteyda soo dhiga jacaylku waygu weye ijawaab siyo jilees jilbaha isaar macaan ruux wax jecel jabbaawiya anku waayaba ma jiibsade ijawaab siyo jilees jilbaha isaar macaan ruux wax jecel jabbaawiya anku waayaba ma jiibsade fosiyay ku jantayo juuqi jaaqba waa gale jalacaga haddaan arkeen jannacama kama jeesadeen fosiyay ku jantayo juuqi jaaqba waa gale jalacadadan haddaan arkeen jannacama kama jeedsadeen jeexii nafta taho iiji wax adaa ihelay jidcidla adoonihi jacaylku waygu weyihi jeexii nafta taho iiji wax adaa ihelay jidcidla adoonihi jacaylku waygu weyihi jawaab siyo jilaas jilbaha isaar macaan loo wax gacan jabbaawiya ankuwaayaba ma jiibsadeen jawaab siyo jilaas jilbaha isaar macaan loo wax gacan jabbaawiya ankuwaayaba waa tahay heestii juuq iyo jaaq iyo codkii mahadiyar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal aad loo soo xardhay waxaana dadka diraya waxaa la yidhi ugu horrayn waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waxaa tahniyad dhalasho oo farxad leh halkan ka diraya baa layidhi dhammaan dadka kale ah aabe maxamed cabdulle kulmiye oo afyaro lagu naanayso iyo aabe xasan kulmiye waa xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda faadimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda eedda xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda eeddo xaliimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda faadimo waa hooyo madiino faarax roble hooyo salaado axmed colaad iyo hooyo faadimo axmed colaad iyo caruurteeda iyo hooyo fawziya axmed colaad iyo caruurteeda abti axmed waa abti cabdi axmed colaad waxa uu ku magac dheeryahay abti bayle xaaskiisa iyo caruurtiisa abti qoojo axmed colaad xaaskiisa iyo caruurtiisa warqadooba si furfuraysa markay soo xirantaba gadaale ka furmaysa waa tahay iyo dhammaan waa la yidhi reer axmed colaad doctoresa baa la yidhi sacdiya maxamed cabdulle saygad iyo caruurteeda ditoresa ubax maxamed cabdulle saygad iyo caruurteeda amish maxamed cabdulle saygeeda iyo sidoo kale yaxye maxamed cabdulle yaxye afyare iyo ugu dambeyntii baa layidhi sahal xirsi salaadii xaaskiisa iyo mahad xasan cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo safiyo cabdinaasir kulmiye iyo dhammaan reer kulmiye iyo dhammaan reer axmed shire waxay dhammaantood tahaneed dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulaahi maxamed cabdulle oo lagu naanayso cabdulaahi afyare iyo gaclisidiisa baa layidhi ubax axmed shire oo ay gabar ugu dhalatay degmada guraceel ee gobolka galgaduud maalintii jimcaha taariikhduna ay ku beegnayd labaatanka bishan abriil sanadkan laba kun sideed iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi zaciima cabdulaahi maxamed adeer noqo baa layidhi tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda iyaga ayaa usoo duceeyay annaguna aamiintaanu ku darayna waa hagaag waxaa noo baaqiyaa aabe salaad maxamed iyo hooyo faadumo afkuul ibraahim iyo doctor maxamed afkuul ibraahim iyo mahad afkuul ibraahim fawziya afkuul ibraahim felis afkuul ibraahim canab afkuul ibraahim macalin xasan cali xasan iyo xamdi salaad maxamed daa'uud salaad maxamed xaliimo sacdiya salaad maxamed xuriya salaad maxamed iyo ugu dambaysta yuusuf salaad maxamed waxa ay joogaan soomaaliya iyo kanada waxayna jecel yihiin in ay salaamaan islamarkaasna ay tahaniyad gaarsiiyaan cadde salaad maxamed iyo hindiye cabdi cabdulaahi oo ku aqalgalay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho labaatankii bishan abril oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aa u aydaan ee banaheda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka ibraahino mar kale waa hees banaadirya weliba heestan ibraahimow waxay ka mid ahayd riwaayad kolleyba dad badan oo xusuusta laga yaaba inay maantana dhegaysanayaan rafaad iyo raaxo riwaayad la dhihi jiray rafaadka raaxaa ka dambeysa kolley xamar aad joogtay tiyaatarkii baad ka aga dhaweyd iyo raadi muqdisho howlahaagay ahayd rafaad iyo raaxo haye haye bal jawiga qiyaas eesh qiyaasa gabuu dhihi jiray
riwaayad banaadirya oo saf loogu jiro albaabka sidii loo geli lahaa oo la safan yahay ilaa iyo laamiga ee taaladii dhagax tuur
taaladii dhagaxtuur haye
iyo jug hore u dheeyo jug waa tahay waa tahay marka heestan weliba dhegaystayaashaan usoo qabanayna waa heesta magaca riwaayadda wadata oo la yidhaahdo rafaadka raaxa ka dambaysa aan dhegaysan dambaalada haddii aan ku noqonno caasho dhambaalkan aan ka horreeya waxa uu ku bilowday annagoo kale ah mukhtaar cabdulaahi maxamuud cabdulaahi iyo hindi sheekh maxamed nuur iyo cabdinuur sheekh ibraahim bashiir sheekh ibraahim ruqye ibraahim iyo cadow mawliid iyo waxay dhahdeen maxamed macalin barkhadle iyo cabdulaahi axmed mataan iyo weriye maxamed xaaji xuseen shiino iyo waxay yidhaahdeen iyo dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan bay yidhaahdeen maraykanka sacuudiga jabuuti iyo london iyo jigjig iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan cabdiqaadir cabdulaahi iyo marwadiisa damac qoran oo wiilu ugu dhashay raaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena caashaayo wiilkaasi ku dhashay raas waxaan ugu ducaynaynaa inuu soo weynaado oo uu noqdo kii dadkiisa iyo diintiisa anfaca dhambaalka ugu dambeeya dhinaca eegana ibraahim waddaan soo qabto waa tahniyad waxaana diraya dadka kale ah baa la yidhi hooyo raaxo xasan diini xaliimo fiile faracadde iyo nasteexo fiile faracadde iyo naciimo fiile faracadde iyo deeqa fiile faracadde iyo nuur fiile faracadde iyo leyla xasan salaadi iyo farxiye maxamuud tahliil anfac shagax afdhuub iyo faadumo cabdishire iyo farxiye cabdishire iyo bashiir cabdishire iyo cabdulqaadir cabdishire iyo cabdulfataax faarax naaleeye maxamed amiin cabdifataax iyo injineer maxamed salaad xasan maxamed xasan jaamac waxauu ku magac dheeryahay tarabi dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan hooyo nasro fiile faracadde iyo aabe axmed weli cabdi diriye oo ay gabadh ugu dhalatay waddanka sweden waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yidhi mawadda waa magac igu cusub mawadda baa la yidhi axmed weli cabdi ducada waa xaggiina waa tahay mawadda waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarto aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray zahra daahir mire iyo fartuun daahir mire iyo shukri daahir mire faysal daahir mire iyo barqadle daahir mire iyo cabdifataax daahir mire iyo shukri dhalbaas yuusuf maxamed cali geedde iyo dhammaanba bahda isboortiga soomaaliyeed waxaanay jecel yihiin inay tahniyad u diraan islamarkaasna ay heestan la dhegeystaan saadiq daahir mire iyo muna maxamed cali oo gabar ay ugu dhalatay dalka britain gabadhaasi oo loo bixiyey shukri saadiq daahir mire waxaana ay leeyihiin shukrigay soo barbaar noqotii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba wax tarta aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan uga tegayno ibraahim toddobaadkan dhinacaagana soo riixo waa hees qaraamiye iyo codkii cumar dhuule iyada ayaana dabcan gebagabo u ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonana haddii aan laydib waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad geli
Thank you. Yeah.